waa mahadsan tahay abaaro labiyo tobankii iyo afartan daqiiqo oo fiidnimo ayaa qarax wuxuu ka dhacay inta kasoo horjeedka gulka cumar samantare waqooyiga magaalada gaalkacyo halkaas oo ay roombe ka sameynayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska puntland qaraxaasi oo ahaa nooca gacanta bumbada laga tuuro ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka booliska puntland halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale dadkan qaraxa ku dhaawacmay laba kamida waa ciidankii roondada sameynayay sida wararka aan helnay ay sheegayaan halka qofka kalena uu yahay qof shacaba oo kamida dadkii goobta qaraxa uu ka dhacay ka dhawaa intaas kadib ciidamada maamulka puntland aagii qaraxu ka dhacay ayay xireen waxayna ka wadaan howlgallo xaafada israac ee magaalada gaalkacyo oo ah halka uu ku yaalo iskuulka cumar samantare ee asaastiisa hore uu qaraxa lagula eegtay ciidamadan ka tirsan kuwa maamulka puntland waxaa kusugnaa ciidamo ka tirsan kuwa booliska puntland oo halkaas ka waday roombo ciidankan ayaa la sheegay in meesha daqiiqado ka hor yimaadeen gaadiid ciidan ay wateen bay leeyihiin dadkii deegaanka ka dhawaa ee goobta uu qaraxu ka dhacay marka goobta iyagoo uu marahaya ayaa qaraxan lagu soo tuuray waana bumbo gacanta nooca laga tuura ah intaas wixii ka dambeeyey goobti waxay noqotay meel ay ka jirto xaaladeedii ay isbedesho bulshadii aagga ka dhaweydna way isaga baxsadeen si ay u badbaadiyaan naftooda ciidamada ayaa intaas kadib meesha la wareegay ciidamo kale dheeriya ayaa yimid goobtana hadda aageeda howlgalla ayaa ka socda ayay leeyihiin dadka xaafada israac ee magaalada gaalkacyo ilaa ay hadda intaan xaqiijinay annaga waxaa naloo sheegay hal askari inuu dhintay labada kalena inay dhaawac yihiin iyo qof kaloo shacab ah oo meesha marayo inuu qaraxaas ku dhaawacmay xaqiiqada ilaa haddaan haynaa waa hal qof oo dhimashaa oo ciidanka kamid ah ha yeeshe wax kasta waa suuragal sababtoo ah dadkii arkayay dhaawaca ciidamadan waxay noo sheegeen inuu ahaa dhaawacu mid aada u daran sidoo kale isbitaalka dhagacade oo la geeyey dhaawacyada askartan iyo qofkii shacabka ahaa ee meesha ku dhaawacmay waxay noo sheegeen in loo baahnaa dhiig kala duwan goobtaasi looga baahnaa oo taas oo cadaynaysa in ay qalin gelayeen ciidankan ku dhaawacmay qaraxa caawa sitii hore ka dhacay gaalkacyo ilaa iyo hadda marka laga soo tago saraakiisha hogaamisa ciidanka maamulka puntland ee booliska gaalkacyo ma jiraan mas-uuliyiinta degmada iyo kan gobolka oo gaaray halka uu qaraxu ka dhacay ama tegay isbitaalka la geeyey dhaawacyadan ha yeeshee saacadaha soo socda ayaan filaynaa in maamulka degmada gaalkacyo iyo tariska booliiska ee waqooyiga gaalkacyo ay faahfaahin ka bixiyaan qaraxaas iyo haddii ay jiraan cid loo soo qabtay dhaawacyada askarti ku dhaawacmay halka xaalkooda uu marayo iyo sida ay laama anigoo aan xiriiro kala duwan la sameynay nooma aysan suuro gelin inay nala hadlaan ha yeeshee dadka deegaanka ee ka dhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay waxay tibaaxa hayaan xogahan kasoo xigan in ay jiraan dad loo qabtay qaraxaasi ha yeeshee ilaa hadda aan la garanayn noocay ahaayeen iyo tuhumka lagu qabtay inta uu gaarsiisan yahay haatan xaalada goobtaasi waa mid soo hagaagaysa meesha uu qaraxu ka dhacana waxay ahayd bar bar control oo ciidamada maamulka puntland mararka qaar ay ku hubiyaan gaadiidka sidaas oo kale waxay ka dhaweyd suuqa taas oo xiliyadan oo kale markii lasoo gaaro badanaa ada noqon jirtay goob firaaqa ah oo bulshadu ay ku kala tagaan ha yeeshee qaraxana hadda caawa ka dhacay wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsiga fiidka hore halkaa ka furnaan jiray hadday ahaan lahayd dadka kusugnaa goobaha lagu caweeye dibitooyinka shaha laga cabo sidoo kale ganacsi yar yar oo hameenkii shaqeeyo oo kale ganacsigaas oo dhan dhammaantii saameyn ayuu ku yeeshay qaraxani maadaama meesha uu fal ka dhacay bulshadii meelaha ka dhaweyd ee ka badbaaday qaraxaasi waa isaga fakadeen waxa yeeshee hadda xaaladdu dib ayay usoo noqonaysaa waa inay soo hagaagay